Dhalinyarada ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka feejignaadaan isticmaalka application-ka loogu magac daray Adidas USDT oo loo adeegsado lacag dhigashada. Application-kan ayaa dadka lacagta dhigta waxaa loo sheegay in ay heli doonaan faa'iidooyin joogto ah. Qaar ka mid ah dadka lacagahooda ku waaya application-kan ayaa ka warbixiyay sida loogu dhacay lacagahooda.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada lagu dhacay application-kan laga leeyahay dalka Mareykanka. application-kaas oo magaciisa la yiraahdo USDD oo Adidas waa magaciisa kaasi oo inta badan lacag la dhigto ee waxaan dhiganay lacag dhan saddex boqol oo doolar ayaan dhigtay waxaan filay in maalin walba ii soo baxayso lacag dhan boqol iyo lixdan doolar lacag dhan inay ii soo baxda ayaan filay boqol iyo lixdan iyo laba doolar ee balse waxaa nagula xujeeyay in aan lacago kala dhigano oo dhan shan boqol oo doolar ee si aan u helo laba boqol iyo toddobaatan doolar sidaas ayaan ku dhacnahay waxaana ka mid ahay dhalinyarada lagu dhacay appkaas oo magaciisu la yiraahdo Adidas ee waxaan dhalinyarta ku bogaadinayaa inay ka digtoonaadaan appkaas oo laga leeyahay dalka Mareykanka bismillahi rahmaani rahiim magaciisa Abuubakar Isaaq waxaa ka mid ahay dhalinyarada isticmaasha appkan loo yaqaano USDT ama application-ka si qof walba u yaqaano application-kan USDT inta badan waxaa waaye dhalinyarada isticmaasho sidaas darteed dhalinyarta ayaa lagu dhacaa ama qof kasta oo mataqaanaa yaqaano qaabka mataqaanaa loo isticmaala application-kan application-kan qofka maalinta ugu horeyso wuxuu gelinayaa saddex boqol oo doolar maalinta koowaad wuxuu qaadanayaa boqol lixdan yacni maalinta ku xigto sidoo kale boqol lixdan uu qaadanayaa marka dhalinyarta waxaan kula talin lahaa inay iska ay iska dhaafaan application-kan aysan wax iska gelin waxaa muddooyinkan dambe baraha bulshada ku soo badanaya application-ada loo adeegsanayo dhicidda lacagaha shacabka Soomaaliyeed